Ku dhawaad saddex iyo toban kun oo arday oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyey agab waxbarasho oo dowladda Sacuudiga ugu deeqday Soomaaliya. Agabkan waxbarasho ayaa ka koobnaa buugaag, qalimaan, boorsooyin iyo adeegyo kale. Madaxa mashaariicda urur goboleedka Iskaashiga Islaamka, Dr. Axmed Faarax Muuse oo loo soo wakiishay bixinta deeqdan, ayaa ka warramaya qaabka loo qaybiyey.
agabka kan aadka kuwaalitigiisu uu u sarreeyo waxaan u qaybinaynay ardada iskoolada gobolka banaadir een, oo maalmahan oo dhan aan soo wadnay welina socda ilaa haddana aan kor u dhaafnay u qaybinay arday kor u dhaaftay saddex iyo toban kun oo arday aan u qaybinay Ala- agabka aan bixinayna waxa weeye waa boorso ay ku jiraan buugaagtii qalimaantii noocyadoodii kala gadisnaa eh, qalabkii wax lagu sawirayey een, iyo agabkii wax lagu sawirayey laftiisaba maamulaha iskuulka jabuuti ee magaalada muqdisho maxamed cali axmed ayaa dhankiisa ka mahadceliyey deeqda loo qeybiyey ardaydan xarunta boqor salmaan uga mahad celineynaa iyo ururka iskaashiga ca- islaamka een, deeqda ay soo gaarsiiyeen iskuul jabuuti een, taasoo ay ardayda uga caawinayeen inay helaan agab waxbarasho oo isugu jira boorsooyin buugaag qalimaan iyo agabka waxbarashada oo dhammaan loogu talagalay Een, waa uga mahad celineynaa waxaana soo gaartay wixii nalakugu talagalay Een, nidaamkii iyo sistamkii la rabay inaan marsiino oo ardaydaasina deeqda gaarta ahna waa marsiinay waana gaarsiinay deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen ardayda la gaarsiiyey inkastoo ay jiraan jiil ku guda jira waxbarashada kuwaasi oo aan haysan agab waxbarasho oo dhammaystiran